dalka jibuuti waxaa haatan lagu dhow yahay gebagabadii ololaha doorashada baarlamanka ee dhici doonta saddex iyo labaatanka bishan februari iyadoo dhinacyada isku haya doorashada ee dowladda iyo mucaaridku ay ku guda jiraan qabashada qaybaha u dambeeya ee ololaha dhinaca dowladda jibuuti ee hormoodka uu ka yahay ra-iisul wasaaraha jibuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa soo afjaraya isu soo baxyada ay ku qabanayeen dhulka miiga ee gobolada kale jibuuti ibraahim cabdi caynaashe oo ka mida taageerayaasha culus ee isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p ee xagga dowladda jibuuti ayaa sidan iigu warramay ololuhu meel fiican buu noo marayaa waxa weeyaan ilaahay beytiisa tahe ma garanaysaay meel fiican buu socdaa oo ma garanaysaay mashruuc siyaasadeed ay dadku aaminsan yihiin ayaan hor dhignay miitingyadana si fiican baa loo yimaadaa habeenkiina waxaan wadnaa mobilisationka shaqadeeda waan wadnaa dadka waxaan ku soo jiidanay brogram bolitiga bresidaanka ay aaminsan yihiin barnaamijka siyaasadeed ee tafatiran ee madaxweynuhu oo u m p-da uu ku daadaheynayo ee horumarka dalkolkaana kurajadaydu xoog ayay u baahan tahay qolyo kaloo mucaarida inagala qayb qaadanaya doorashada oo iyaguna axsaabtii kale ayn siyaasiga ahayd maxaad ku qiimeyn kartaa maanta dimuqraadiyadda in jibuuti ma mid ilbaxnimadii gaadheba wallaahi dimuqraadiyaddan jibuuti ilbaxnimadii inay gaadha way muuqataa intii taalkeeda socotaa sida ay dadku u fahmayaanna dee waa loo wadaa aad bay siyaasadda loogu bislaaday labada xisbi iyo isbahaysiga u m p ee dhiganaya ololahoogii way wadaan taa ka soko waxaa cambaarayno qolooyinka aan dhigan iyaguna ay wadaan baa jira maya habeenkii oo ma garanaysaa ee hoos u hadlaan baa jira annaguna saree baan u hadalnaa adugu waxaa weeyaan dadka habeen iyo dharaarba waan isqancinnaa ololuhu meel fiican buu socdaa maxaad fariin usoo jeedin lahaad kuwa qaadacay doorashada ka qayb qaadanayn wallaahi kuwa qaadacay dee shalay baarlamaanka ku jira maanta qaadacay dee waxay u qaadaceen iyakunbaa garanaya waxa weeyaan wadanku dhismuu u baahan yahay wadanku dumisuma baahna waa kii ma garanaysa horeba loo sheegay kolka dhismaha burburista waa dhaya laakiin dhismuhu way adag tahay dibadoo la meeraystana waxba ma tarto waddankaagood qancisid dimuqraadiyadooda aamintid iyo ma garanaysaa tartankaaga oo kol kastaba wixii shacbigaagu xalku kuu idmeeyo aad iimaansatid bay annaka nala tahay magaalada xarunta jibuuti oo ah halka ugu badan tirada xildhibaanada maadaama ay tahay goobta ugu dad badan ayaa waxaa kacaysa mucaaridka ka sharaxan ilaayo ismaaciil geedi oo ah gabadhii u horreysay ee reer jibuuti ee hoggaamisa liis xildhibaan taariikhda jibuuti inta laogyahay intisaar maxamed taalib oo ka mida taageerayaasha ugu firfircoon isbahaysiga mucaaridka ka sharaxan magaalada jibuuti ee u d g p d d amba u d g p d d ayaa sidan ii sheegtay run ahaan waxa weeye rajo fiican baan qabnaa ummaddeeda waana jeceshahay annaguna waan jecel lahay jacaylo waxaa noo caddaynaysaa mar walba oon dhex marayno lug baan ku dhex marnaa labadii miis fadhida ee jaadiibinaysa waan dul joogsannaa salaam baan siinaa waayo mamaa soomaaliyeed baa tidhahdaa baridaduna waa sad qofka maaha inaad u timaado shantiisana marka aad qooqantahay una dadka u timaada maa bulshadu mar walba wejigaaga waa u baahan tahay baridadaada waa u baahan tahay run ahaanna annagu waxaan leenahay talada maanta noo hortaalla insha allah kuwii ku guulaysta allaha naga dhigo iidashi waxay rajaynaysaa inay maanta ay badiso waxaan wadanaa gabadh yaroo sheena caafimaad qabta kaseedkeegu nadiif yahay waxaa la socdanaa siyaasiin rugcadaadiya la socdaa rag iyo haweenba leh wixii xunna ka eegaya waddanka wixii fiicanna ku garab galaya iyada waxa weeyaan dalkuu naga dhexeeyaa nimanka naga soo horjeeda waxaa leenahay siyaasiyiinta iyo embeyga isku sheegaya daan wax kalama odhan karee barhkoodna badidooda aan naqaano waxaan leenahay waargegadiina waa kaa faraskiina waa kaa waanan isku fadhinaa qolyahan kale iyaguna u m p baan ahay ir d baan ahay c d baan ahay maxaad kaga duwantihiin oo aad ka aragteen dadka waxaan kaga duwannahay dadka waxaan kaga duwannahay dadka qofkii aan la hadalnaa uu nagu farxayaa qofkii aanla joogsanaa nama shiidayo qofkii aan la joogsannaa uu noo hanweeya annaguna waan u hanweynahay waxaana caddaynaya wakhtigayagaanu hurnaa waan dul joogsannaa waan la
sidoo kale waxaa ku soo qulqulaya magaalada jibuuti goobjoogayaasha caalamiga loogu talagalay inay kor joogaan doorashada si ay u xaqiijiyaan qaabkay u dhacday codbixintu korjoogayaasha caalamigae hadda soo gaadhay jibuuti ayaa iskugu jira african union oo ah midowda afrika iyo ururka jaamacadda carabta rabadan muuse v o a jibuuti